inagii hadda aan soo gelayay wasaaradda isbedel weyn baa waxaan ku arkay maalinkan xilka kala wareejinayay iyo maanta sidaa u eg tahay xafiisyadii mar baan isirma meel kala timiba sideedaba dowladnimadu waa qori isu dhiib waxaa laga yaabaa wasiir wasaaraddan idinka horreeyey in uu dabaqan soo galo in tacab badan ka gala mid kale in meel la iman karoo lagu shaqayn karo inay noqoto uu tacab ka galay mid uu korontada soo geliyey idana maanta xafiisyo qurux badan iyobaad maraysaan hiigsi durugsan marka dowladnimadu waa qori isudhiibka aad baan ugu bogaadinaya qorshayaasha aad halkan ka tabiseen ee aad ma arkaysaa iyo sida aad hawsha u weelayseen waxaa rabaa marka inaan idinla wadaagno aragtida ay xukuumaddu ka leedahay sektarkan ama aaggan shaqo ee wasaaraddan awyegmanta isgaadhsiinta iyo teknolojiyadda wasaaraddan waxaa loogu yeeri karaa wasaaradaha odobdhexaadka u ah kaabayaasha dhaqaalaha waa wasaarad shaqada ay qabataa ay si toosa u saamaynayso shaqo walboo kale oo dalkan ka socota waxaa suurtagala soddonkii sanno ee aynu inagu isku mashquulsanayn ee aynu colaad iyo qaran jab ku jirnay in aad laynoo dhaafay dhaafistaa layna dhaafay waxaynu kaga soo kaban karnaa adeegsiga teknolojiyadda waxaynu ka boodi karnaa oo soomaaliya haddaba ay ka booday intii telefoonka dhulka la dhigi lahaayo kii weynaayo gacanta la qaadi lahaa waxbaynu u guurnaba mid mobilah internet baynu u guurnay mobile money transfer baynu u guurnay sida markaa sektorku ay u kabantay ee kor isugu qaaday baa waxaa la rabaa inay saamayso aagagan soo socda waxaa la rabaa muwaadinka adeeg raba in isagoo teknolojiyadda iyo websayteka wasaarad walba isticmaalaya inuu xogtiina ka helo iyadoo ku jirta